magaalada baydhabo ayaa waxaa maanta laga daafuray shirka wasaaradaha cadaaladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirka ayaa waxaa diiradda lagu saareeyay xoojinta cadaaladda iyo koruqaadidda cadaaladda taas oo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin oo daafuray shirka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha looga hadli doonaa intuu socdo shirka wasaaradaha dowlad goboleedyada runtii iyo tiimka technicalka oo farsamada sida loo wajahay oo loo cilaajiyey xalna looga gaaray markii la fahmay duruufaha aan ku shaqaynayno barnaamijyada ay j j c b ka shaqaynayso oo ah kordhinta iyo horumarinta iyo koruqaadidda cadaaladda bulshada oo loo dhowaado cadaaladda oo bulshada ka timaada laftigeeda dadweynaha soomaaliyeed oo cadaaladda loo soo dhoweeyo ayaa barnaamijkaanu ku saabsan yahay xooggiisa intiisa badan waxaana moodaa runtii sida aan wada qirnay oo la wada qirayba dhammaanteen inuu runtii intii la filayay ka badan inay ka soo laabatay challengeska jirana oo runtii ay ugu horeyso resourceska iyo dhaqaalaha ay ugu horeysana waxaa la isu sheegay siyaabaha aan uga tallaabsan karno uga gudbi karno annagoo wada jirna oon isla aragno waxaan abuuraynaa bulsho cadaaladda ku kalsoon baan rabnaa inaan abuurno cadaaladda iyo garsoorka dowladda soomaaliya ay bixinayso dadweynaheedana adeega ay siinayso ku kalsoon tahay annaga laftigeena marka waxaa naga muuqata sida aan u runtii arrintaas uga qaabaynayno oo aan runtii uga dhabaynayno waa naga muuqataa